أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati zukhruf casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda soddon iyo koowaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi waqaaluu lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajuli min alqaryatayni cadiim wa qaaluu waxay yidhaahdeen kufaaru maka lowlaa hallaa nuzila maa la dejiyo haada alqur'aanu qur-aankan kan ah maa la dejiyo calaa rajulin nin korkiisa maa lagu dejiyo ninka oo cadiimin weyn ninka oo miyacni min alqaryatayni labada qarye xaggooda ka ahaaday ayb waxaan soo haynay aayadihii noo soo dembeeyey waxay ku saabsanaayeen nebiyullaahi ibraahim xaalkiisa in nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalama la amray inuu ku waaniyo reer maka qisadii nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam aabihii iyo qoomkiisii dhex martay oo ahayd inuu ka beri noqday iyaga iyo waxa ay caabudayaan allah subxaanahu wa tacaala mooyaane taana ilaahay inuu uga inuu nebiyullaahi ibraahim uu ka yeelay kelmad duriyadiisa ku harto madax adeygii marka ay ku jireen eele xujajkii marna taqliid ayay cuskanayeen oo aabbayaalkood inay ku dayanay ku dayanayaan marna qadar ayay ukacayeen ay xujaysanayeen macsidooda iyo shirkigooda halkaana madax adeyg kala wayn wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa nuzila hal laa nuzila maa la dejiyo haada alqur'aanu qur-aankan kan ah maa lagu dejiyo calaa rajulin nin korkiisa maa lagu soo dejiyo haddii yacnii uu sax yahay waay ninka oo min alqaryatayni laba labada magaalo xaggooda ka ahaaday ninka oo cadiimin weyn maa lagu dejiyo labada qaryana maka iyo daa'if ay ujeedaan macaani badanna marka waa lagu sheegaa labada nin cidda laga wado qaar waxay leeyihiin alwaliid bnu lmugiira oo maka markaa nin weyn ka ahaa iyo curwatu bnu mascuud athaqafi oo daa'if isagana ka ahaa nin weyn qataada ayaa sidaa yidhi mujaahid isaga waxa uu yidhi cutbatu bnu rabiica min maka wabnu cabdiyaaliil athaqafi min adaa'if adugu marka waxay leeyihiin laba oday oo dadka aadka u sharafta badan innaga agteenna ka ah oo magaca dheer oo weyn maa qur-aankan lagu soo dejiyo maxaa lagala soo doonay wiilkan agoonnimada ku koray oo hooyadii iyo aabihiiba ay dhinteen ee isagoo yar ay dhinteen oo awowgii oo koriimadiisii galay haddana adeerkii yacni haddana uu gacan qabtay oo uu markaa yacni koriimadiisii iyo maamulkiisii uu galay inta marka laga dhigaya rasuul axad sidan ah ma odayaalkii aawey bay dhaheen marka odayaalkii makaad iyo kuwii daa'if maa laga dhigo oo iyaga markaa yacnii rasuul maxaa looga dhigi waayo yacni hadduu qur-aanku xaq yahay qur-aankii ayay marka waxay ku durayaan ama ay leeyihiin inuunan xaq ahayn waxaa ku tusayay leeyihiin cidda lagu soo dejiyey taasna markaa dee daliil ma noqonayso iyo wax markaasi xujada aayadaha qur-aanka lagala hor imaan karo waayo ilaahay isaga ayaa iskale mulkiga iyo maamulka ciduu doono isagaa nebi ka dhigayo ciduu doono isagaa dooranayo allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah ilaahay risaaladiisa meesha uu yeelayo isagaa garanayo marka idinka rabbi oo inuu koonka maamulo aad qirsan tihiin miyaad leedihiin muxuu kan u doortay kanna u dooran waayey saa darteed waxaan inaynan xaq ahayn ayay tusaysaa sidaas maxaa u leedihiin waayo marka nadrada iyo aragtidase iyagu ay wax ku fiirinayaan miyuu rabbi subxaanahu watacaala uu wax ku xukumayaa waa maya ilaahay xikmadiisa iyo cilmigiisa iyo ayuu wax ku maamulayaa marka alla wuxuu yidhi ahum iyaga miyaa yaqsimuuna qaybinayaan raxmata rabbika rabbigaan naxariistiisa iyaga miyaa qaybinayo waa yaabe yacni ma qaybinayaan waay naxnu annaga ayaa qasamnaa qaybinay beynahum dhexdooda maciishatahum noloshooda annaga ayaa qaybinay iyaga dhexdooda ku qaybinay filxayaati noloshii addunyaa dhoweyd dhexdeeda iska dhaaf risaalada iyo ciddaan u dooranayna ee midda ay iyagu ku nool yihiin adduunyada dhexdeeda ay ugu nool yihiin annaga ayaa qaybinay ayuu alla leeyahay warafacnaa waan kormarinay bacdahum qaarkood fowqa bacdin qaarka kale ayaanu ka sara marinay qaar kale dushooda ayaanu ka sara marinay darajaatin darajaad ayaanu ka kormarinay liyatakida si uu markaa yacnii uu usam uu u yeesho bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale uu uga dhigto sukhriyan mid markaa isaga u sakhiran oo uu ku shaqaysto ee uu markaa howlihiisa iyo adeegyadiisa uu u dirsanayo wa raxmatu rabbika rabbigaan naxariistiisa ayaa khayrun ka khayr badan mimaa ka khayr badan yajmacuuna ay ururinayaan ee adduunye iyo dhaldhalaalkeeda ah jawaabtii la siiyey marka sidan bay noqotay oo alla wuxuu leeyahay naxariista rabbi hadda naxariista rabbi de waxaa loo jeedaa waxyiga nebiga loo waxyooday naxariis waay naxariis rabbi waay marka naxariista rabbi iyaga miyaa dadka u qaybinayo ciday doonaan rasuul ka dhigayo ciday doonaan aan ka dhigaynin ciday doonaan iyaga miyaa wax siinayo naxariista rabbi ama ha ahaato risaalo ama caafimaad ama yacnii wanaag noocyadiisa kale wanaagga ha noqotee iyaga miyaa qaybinayu rabbi leeyahay ahum iyaga miyaa yaqsimuuna qaybinayaan raxmata rabbika rabbigaan naxariistiisa oo waxyigii iyo iyaga miyaa qaybinayo ciday doonaan markaa ku dejinayo naxnu annaga ayaa qasamnaa qaybinay beynahum iyaga dhexdooda maciishatahum noloshooda annagaa qaybinay yaynan ka hadlin risaalo iyo baabkeede nolosha ay haddaba ku jiraan innagaa kala jaangoynay oo qaybqaybinay filxayaati noloshii dhexdeeda addunyaa dhoweyd wa rafacnaa waan kor yeelnay bacdahum qaarkood fowqa bacdin qaar kale korkooda darajaatin baan ka kor yeelnay oo iyaga laftooda baan adduunyadii darajaad ka kala dhignay sidaana marka maxaan u yeelnayna liyattakhida inuu samaysto bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale inuu ka dhigto sukhriyan yacnii mid markaa loo sakhiray oo u sakhiran sukhriyanna waa la akhriyay sikhriyanna waa la akhriyay min ataskhiirina waa min ataskhiiri marka la yidhaahna waxay tahay in qaarkood qaarka kale u sakhirnaadaan say ugu sakhirnaanayaan dadkii isku ma laga dhigin isku heer nolosha loogama dhigin mid ilaahay xoolo badan buu siiyey mid kalena nolol maalmeedkiisa iyo uu la halgamaayo waa nin iska shaqaysto midkan xirfadda uu yaqaano waxaa loo sakhiray midkan kale een xirfaddaas aqoonin laakiin maal haysto ninkani marka xirfaddiisiibuu suuqa geynayaa ninkan kalena xirfaddii ma yaqaano laakiin waa ka gadanayaa waa ijaaranayaayo waa ku manaafacsanaya ku manaafacsigaas ayaa waxaa laga tilmaamayaa marka waa taskhiir la ysku sakhiray waayo dadka nin walba haddii wixii uu heli lahaa noloshiisa ay bannaanka u ooli lahayd ee uunan shaqo tegaynin dadku waa isku dhibtoon lahaayeen ninkaani marka qof guri u dhisow rabaa wuxuu rabaa qof marka yacnii hadday wax ka hallaabaan wax u sameeyo xirfadaha marka kala duduwan ee nin walba ilaahay subxaanahu watacaala isaga uu u hibeeyey nin kale ayuu ugu sakhiran yahay oo lacag wato ayb markaa ninba dadkii marka qaarkood qaarka kale inay u sakhirnaadaan ayuu alla u kala sara mariyey dad isku mid ah oo isku jin ah haddii laga dhigo waxaa cadilmi lahayd nolosha walidaalika cadaalad maba ahanba sidaas nacam cadaaladdu waayo wixii xikmad ay ku jirto maslaxa ku jirta cadaalad noqonayo haddii dadku ay isku mid wada noqdaanoo mid maal leh la waayo mid guri leh la waayo mid beer leh la waayo mid xoolo leh haddii la waayo oo dadkoo dhan eber laga wada dhigo noloshooda waa cadilme kulligood haddii laga dhiga dad lacag un haysto ee guryo dabaqyaa u dhisan yihiin haddii laga dhigana wax u shaqeeyay weynayaan iyaga laftooda marka ilaahay subxaanahu watacaala nolosha waa isku miisaamay wa rafacnaa waan sara marinay bacdahum qaarkood fowqa bacdin baanu ka sara marinay kuwa kale dushooda darajaatin darajooyin liyattakhida si uu uga dhigto bacduhum qaarkood say uga dhigtaan bacdan qaarka kale sukhriyan kuwa u sakhiran inay ka dhigtaan min ataskhiiri waqiila waxaa la yidhi sukhriyan min alhas-i macnuhuna markaad wuxuu noqonayaa qaarkood qaarka kale inuu ku jeesjeeso jeesjeeskuna muxuu noqonayaa ninka qaniga kan faqiirka inuu isaga jeesjeeso oo dhereg dhacsi uu galo oo markaasi yacnii qofkaani uu yiraahdo yacni hadduu isaga wax haysto dadkii sidiisoo kale uu u maleeyo uu ku jeesjeeso sidaa lafteeda marka waa imtixaan oo markaa waxay gelayen wajacalnaa bacdakum libacdin fitnatan atasbiruun kan caafimaad ka qabo kan jiran buu ayuu ku jeesjeesayaa kan maalka qabo kan faqiirka ah kan owlaadda ilaahay ugu deeqay midaan owlaad haysanin waa isku imtixaanan yihiin dadkii marka halkaana marka waa la yidhi laakiin macnaha hore aad moodaa inuu aada u xoog badan yahay kala sarrayn adduunye markii la sheegay laakiin allah wuxuu yidhi waraxmatu rabbika rabbigaan naxariistiisa ayaa khayrun ka khayr badan mimaa waxa yajmacuuna ay ururinayaanu maal adduunye ah raxmadda rabbigaabaa ka khayr badan raxmaddaasna jannadaa laga wadaa jannada rabbigaada qofka uu janno ugu deeqo iimaan ku arsuqo iimaanka sababka u noqonaya jannadii in la galaa ka khayr badan adduunyadan ay dadkan ururinayaan ay jaaha iyo ka raadinayaan walowlaa an yakuuna annaasu ummata waaxidata lajacalnaa liman yakfuru biraxmani libuyuutihim suqufaa walowlaa haddii lala-yahay an yakuuna annaasu dadka inay ahaanayaan ummatan ummad ummadda oo waaxidatan mid keliyata ahoo kufriga ku kulansan haddii marka yacnii dadku inay sidaa ahaanayaan haddii lala-yahay oo taa inay dhacdo haddaan laga baqaynin lajacalnaa waxaanu u yeeli lahayn liman axad yakfuru ku gaaloobayo biraxmaani allaha raxmaankaa kan ku gaaloobayo libuyuutihim guryahooda waxaanu u yeeli lahayn suqufan saanqaafiyo ama saqafyo saqafyada oo min fidatin ka ahaatay fido ka ahaadeen iyo wamacaarija jaranjarooyin yadharuuna ay ku fuulayaan ay ku saramarayaan calayhaa dusheeda saqafyadaa korkeeda korkooda ay ugu saramarayaan jaranjarooyin ay saqafyada dushooda ku ku gaarayaan ayaanu u yeeli lahayn walibuyuutihim guryahoodana abwaaban ayaanu ugu ayaanu u yeeli lahayn irdo albaabo wa sururan iyo sariiro sariiraha oo yataki-uuna ay dangiigsanayaan caleyhaa korkeeda wa sukhrufan wajacalnaa lahum waxaanu uga yee u yeeli lahayn wa sukhrufan yaanu u yeeli lahayn dahab ayb wain kullu dalika kaagaa dhammaantii wamaa kullu wain kullu daalika wamaa kullu daalika kaagaas dhammaantiis ma ahan lamaa mataacu lxayaati dunyaa ilaa mataacu lxayaati noloshii dhaldhalaalkeeda maahane wax kale maahana dunyaa ee dhoweyd waalaakhiratu aakhiradana cinda rabbika rabbigaa agtiisa lilmuttaqiina ay u sugnaatay oo daartaa aakhirana waxaa iskale rabbigaa agtiisa muttaqiinta ayb aayadahan marka waxay tilmaamayaan adduunyada ilaahay macno weyn inaynan la lahayn oo aynan la qiimo badnayn oo ciddou doono uu iska siinayo gaal iyo muslimba haddana saasoo ay tahay gaalada keliya lama siinayo adduunyada waayo haddii adduunyada qofkii ilaahay ku kufriyaba adduunyo badan la sii lahay dadka inay gaalnimo galaan oy gaalo noqdaan ayaa markaa yacni la diidayaa oo taa marka alla subxaanahu watacaala ee arrintaa inaynan dhicin darteed ayuunan u yeelin sidaas oo gaalkii waxaad arkaysaa mid gaal ahoo baahi dishay waxba aan haysanin mid gaal ahu haystana waa la arkaa laakiin nin kastoo gaaloobaba haddii adduunyo badan la siin lahaa dahab iyo fido oo guryaha saqafyadooda fido looga dhigi lahaa ee dadku gaaleeba iska noqon lahaayeenba walowlaa haddii lala yahay an yakuuna annaasu kownu nnaasi dadka ahaanshadooda ummatan ummad ay ahaadaan haddii lala yahay ummadda oo waaxidatan mid keliyata oho gaalnimada ku hal ah oo kulligood inay gaalo noqdaan taa haddii lala yahay oo aynan jiraynin oo yacni inay taa dhacda marka yacni haddii aynan sidaa yacni lala-yahay lajacalnaa liman yakfuru lajacalnaa waxaanu u yeeli lahayn liman axad yakfuru biraxmaani allaha raxmaanka ku kufrinayo libuyuutihim libuyuutihimta marka waa bedel waa bedel ijtimaal waayo liman yakfuru baa laga bedela mankaa laga bedela guryihii marka isaga wixiisii wax qeyb wax kamida waa bedelulishtimaal bedelka la yiraahdo oo laamtii marka la geliyey oo lasoo celiyey marka laamta horena waa laamulmilki bay iska noqonaysaa laamta dambeoo libuyuutihim ku jirtana waa iska laamulmilki waayo bedel waayo bedelka marka yani bedelkana mubdelu minhu uu iska raaca ibnu catiya isaga wuxuu leeyahay limanta hore waa laamulmilki libuyuutihimna waa laamulikhtisaas laamulikhtisaas maxaa laga wadaa albaab yacni guri wax ma yeelo karo mar haddaan wax yeelan karin ikhtisaas waayo wixiisa milkigu bani aadan uu ka suurtoobaa ee hadda gurigan albaab uu leeyahay marka aan lee aan leenahay waa lagu gaar yeelay waayo maahane isaga hadda caqliyad oo wax ku milkiya guri ma laha ikhtisaas iyo milki bay kale noqonayaan marka laakiin waxaa fiican in labadaba laamku ay hal meel uun u socoto maadaama ay bedel kale yihiin ayb walowlaa an yakuuna annaasu walowlaa haddii lala-yahay an yakuuna annaasu dadka inay ahaanayaan ummatan ummad waaxidatan mid keliyata ah lowlaa makhaafatu kowni nnaasi ummatan waaxida la jacalnaa waxaanu u yeeli lahayn liman duul yacni axad yakfuru ku gaaloobaya biraxmaani allaha raxmaanka ah libuyuutihim guryahooda waxaan u yeeli lahayn suqufan saqafyo saqfanna waa la aqriyay saqfan haddii la aqriyo waa mufrad saqaf suqufan marka la yidhaahna waa saanqaafiyo ama saqafyo saqafyada oo min fidatin fido ka ahaadeen oo laga sameeyey fido guryahooda dadkooda fidan ka dhigi lahayn iyo wa macaarija baan u yeeli lahayn jaranjarooyin macaarij waa jamcu micraaj micraajkuna waa aaladda wax lagu koro waa zinati calaa zinati mifcaal mifcaalna waa ismul aalo waay nacam marka macnuhu waxay tahay macaarija marka waxaa weeyaan aalado wax lagu fuulo waa jaranjaro marka gurigan marka kor in loo fuulo la rabo masaajidkan jaranjaradaa la qaadayaa jaranjaradu waa micraaj marka aalatu fuulid waay nacam waa macaarija ayaan u yeeli lahayn jaranjarooyin yadharuuna ay ku kor noqonayaan calayhaa saqafyadaa dushooda ay ugu kor noqonayaan ayb walibuyuutihim guryahooda abwaaban baanu u yeeli lahayn irdo ayb walibuyuutihim marka in wajacalnaadii hore lala socodsiiyo lajacalnaa liman yakfuru biraxmaani libuyuutihim suqufan libuyuutihim abwaaban aan u yeeli lahayn ayb saasaana ugu sahlan walibuyuutihim guryahoodana abwaaban ayaanu u yeeli lahayn iyo wasururan sariiro yataki-uuna ay dangiigsanayaan caleyha sariiraha korkooda wazukrufan baanu u yeeli lahayn wajacalnaa lahum zukrufan lajacalnaa liman yakfuru biraxmaani libuyuutihim suqufan wazukrufan baan u yeeli lahayn dahab ay wadahaban dahab ayaan u yeeli lahayn ama wazukrufan in lagu cadfo min fidatin oo macnuhu see noqonaa marka libuyuutihim guryahooda suqufan baanu u yeeli lahayn saqafyo saqafyada oo min fidatin ka ahaatay fido qalin iyo wazukrufan ka ahaatay dahab marka wazukrufan waxaa lagu cadfayaa min fidatin maxalkaana laga lagaga cadfayaa waayo hadda min fidatin waa majruura mintaasaa gashay laakiin maxalka ay joogto waa fii maxali nasbin waa nactun lisuqufan bay nacti u tahay wasuqrufanna maxalka kaga cadaf marka wasuqrufan ayaan u yeeli lahayn guryahoodii marka yacnii irdaho ee saqafyadoodii baan uga yeeli lahayn saqafyaan u samayn lahayn saqafyada oo dahab ah ama waxaad tidhaahdaa haddaad doonto wasukhrufan wajacalnaa lahum lajacalnaa lahum waxaan u yeeli lahayn sukhrufan dahab oo dahab baan ku faraqi lahayn oon siin lahayn wain kullu dalika wamaa kullu dalika kaagaa dhammaantiis ma ahan ma ahanin lamaa mataacu lxayaati dunyaa ilaa mataacu lxayaati noloshii dhaldhalaalkeeda ma ahane wax kale ma ahanin addunyaa ee dhoweyd inta marka bimacnaa maa lamaadana marka laamka bimacnaa ilaa nafyi iyo marka iyo waxaa isgelaya marka iyo istihnaa ihbaadu iskaga bedelmaa marka wain kullu dalika wamaa kullu dalika ilaa mataacu lxayaati dunyaa ayay ka dhigan tahay haddaad inta ka bixiso ilaadana ka bixiso waxaa ku isla macnuhu waa isku mid un oo muxuu noqonayaa u kullu dalika mataacu lxayaati dunyaa intaa la sheegay waa adduunyo dhaldhalaalkeeda iyo haddaad tiraa wain kullu dalika kaagaas dhammaantiis ma ahan nafyigii waa burinay ilaadaa burinaysa nafyiga ilaa mataacu lxayaati un waaye noloshii dhaldhalaalkeedii addunyaa ee dhoweyd waalaakhiratu aakhiradana cinda rabbika rabbiga agtiisa lilmuttaqiin ay usugnaatay kuwa ilaahay ka cabsanayo meeshaas marka dee adduunyadii ilaahay muslin iyo gaal labadaba waa siinayaa gaalada keliya hadduu siin lahaana waxaaba laga baqayaa in dad badan dadkoo dhanba ay gaalnimada ku kulme say adduunyada u jecel yihiin darteed laakiin ilaahay sidaa ma yeelino naxariis uu dadka u naxariisanayo haddana waxaa la sheegaye dahab iyo fido iyo guryo iyo sariiro dhammaantood nolol adduunye iyo dhaldhalaal adduunye oo adduunyada lagu dhaafayo looga tegayo ayb aakhiradana marka muttaqiin bis ayaa iskale adduunya marka waa laisla leeyahay adduunyada gaal iyo muslimba wax unbay ka helayaan laakiin aakhirada qof alla ka cabsaday bis unbaa helayo walidaalika marka qofkooda waa inuu ku sifoobaa inuu alla ka cabsi waa inuu ku sifoobaa si uu aakhiradaasi uu wax uga helo iyadaana ka weynin badan undur kayfa fadalnaa bacdahum calaa bacdin walalaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila iyadaa darajaad waaweyn iyada ayaa xagga tafdiilka ku wanaagsan marka iyadaa in marka la raadiyo waayo walidaalika nebigu sal ll slam wuxuu tilmaamay qofka hamigiisu aakhiro keliya ou noqdo ilaahay subxaanahu watacaala yacnii wuxuu siinayaa adduunyada dhexdeeda hina iyo haninimadiisa qalbigiisa u geliyaa waxa ka kala maqanna ilaahay waa usoo ururiyaa adduunyadiina waa u imaanaysaa wa atathu dunyaa wahiya raaqima adduunyadana waa u imaanaysaa iyadoo san dullaysan haddaad rabbi ka baqdo adduunyadiioo san dullaysan waa kuu imaanaysaa hina iyo hodantinimadaadana ilaahay qalbiga ayuu kuu gelina qalbiga haddaad hodan ka noqoto faqri ka baqi maysid banaan laakiin haddii adduunyo badan aada hayso qalbigiina hodan ousan ahayn maanta dhan un waa fakrinay unbaad isleedahay waman jacala alhama kullahu hamiga oo dhan qofkii ka dhigo adduunyo bis ka dhigana cagsiga taas waa shatata allaahu shamlahu ilaahay wixii isugu urursanaa waa ka kala geegeeyaa wajacala faqrahu bayna caynayhi faqrigana labada indha dhexdooda loo soo saaraa oo mar walbaa faqri unbuu u jeedaa dadku aynan arkaynin ayuu isagu arkayaa ayb marka adduunyadana ma helaayo ilaa maa kutiba lahu intii looga qoray unbuu ka helaa marka duni sidaas ah qofku mar walbaa ilaahay wuxuu kuu qoray waad helaysaaye inaadan marka faqri ka baqitaan waxba inaadan marka faqri ka cabsanin walaakhiratu aakhiradana cinda rabbika rabbigaa agtiisa lilmuttaqiin ay usugnaatay waman yacshu can dikri raxmaani nuqayid lahu shayطaana fahuwa lahu qariin waman qofkii yacshu ka jeesto can dikri raxmaani allaha raxmaanka xuskiisa ka jeesto nuqayid la xiriirinee lahu isaga shaydaanan shaydaan la xiriirinee fa huwa isagu qariinun weeyaan shaydaanku waday ayuu lahu isaga u ahaanayaa mankaasi qofkaasi wa inahum iyagu shayaadiintu layasuduuna way ka celinayaan hum kuwan lala xidhiiriyey ee insiga ayay ka celinayaan can isabiili waddada alle lagu gaarayay ka celinayaan wayaxsabuuna waxayna malaynayaan annahum iyagu muhtaduuna inay hanuunsan yihiin xataa idaa goortii jaa-anaa ay noo yimaadeen qaala wuxuu yidhi insaankii shaydaanka lala xiriiriyey yaa leyta alla hoog eh shallaay eh beynii aniga iyo wa beynaka adiga dhexdaada bucdal mashriqayn ay ahaadeena labada qorax soo bax qorax soo bax iyo qorax u dhac fogaantooda maan kala ahaana aniga iyo adiga fa bi-sa waxaa baas lahaaday alqariinu waday baa baas lahaaday mid cid lala xiriiriyo ayaa baas lahaaday almaqsuusu bidami kan marka eedda iyo lagu gaar yeelayo shaydaankaas weeyaan marka allana wuxuu leeyahay walan yanfacakum idin anfici maayo alyowma maanta id waqti dalamtum aada dulmi fasheen annakum idinku filcadaabi cadaabka dhexdiisa mushtarikuuna kuwii wadaag ku ah inaad cadaabka wadaagaysaan maanta waxba idin tari mayso qiyaamihii iyo mowqifkeeda waayo marka aayadahan qofka adduunyadu sidau ku dhaqmaa aakhirana mustaqbalkiisu ahaanaya waman qofkii alla wuxuu leeyahay waman axadkii yacshu ka jeesto yacshu bimacnaa yucrid can dikrillaahi asalka marka cashaa waxaa weeyaan qofka indhihiisu marka dacfi ou galo oo uu marka yacni aada wax ugu jeedin indhaha wax uga jeedin marka macnuhu waxay ka dhigan tahay waman yacshu waman yatacaama qofkii is-indha tiro wayatajaahal yacnii isjaahil siiyo qof aan waxba ogeyn iska dhigo can dikri raxmaani allah raxmaanka dikrigiisa qofka iska indha tira waay ilaahay dikrigiisa waa u jeedaa waa yaqaanaa laakiin waa is-indha tiraa amase wuxuu iska dhigayaa qof aan waxba ogeyn waana ogyahay wax kaasaa loo jeedaa marka asalku marka de macnuhu wuxuu iskaga imaanayaa waman yucrid un qofkii ka jeesto dikriga alle waman qofkii yacshu ka jeesto can dikri raxmaani allaha raxmaanka xuskiisa ka jeesto xaggee ilaahay laga xusaa marka qalbiga iyo carabka iyo jawaarixda waayo qof muumina markuu qofku yahay mar allaale marka uu yacnii ama cibaado ku dhex jiro ama xumaanba ay ka dhacdo qofka muuminkaa waxaa lagu garanayaa rabbi buu xusaa ayuu xusuusanayaa xumaantii waa ka joogayaa daacadii si fiican buu u samaynayaa waa in marka alla xusuusasho ay ku jirto cibaadada aan samaynayna maxaan u samaynaynaa ilaahay inaan ku xusno wa aqimi salaata lidikrii buu alla yiri marka dikrigu macnaha shaamilka in loo ogaadaa la rabaa oo marka yacnii alla afkii in laga xuso qalbigii laga xuso oo jawaarixdii ay marka cibaado mashquul ku tahay marka aada cibaado ku jirtid rabbi baa xusee waayo markaan cibaadada maxaa kugu bixiyey ilaahay baad xusuusatay markaad ku jirto maxaad u cibaadaysanay rabbibaa qalbigaaga xusuusta rabbibaa qalbigaaga ku jirto taasaa marka inaad yacni camal fasho keentay laakiin haddaad adduunyo iska buriso rabbina aadan war xusuusba u haynin taana marka hadda waxa keenayaa waxay tahay qofkii mowd iyo geeri inuunan xusuusanin dad ama inuuba la nool yahay dad aan xusuusta rabbiba aynan ku jirin dad adduunye haddaad marka dad uun adduunyo keliya ka sheekaynaya ku dhex jirto adigana hiyikacbaa ayaa kugu dhacayo markuu kugu dhacana rabbi xuskiisii baa kaa yaraanaya ama waadba waadba ka fogaanaysaa waman qofkii yacshu ka jeesto can dikri raxmaani allah raxmaanka dikrigiisa ka jeesto nuqayid la xiriirinee lahu isaga waxaanu la xiriirinaynaa oon la lamaaninaynaa shaydaanan shaydaan baanu la lamaaninaynaa fa huwa isagu markaa qariinun weeyaan shaydaanku waa waday lahu mankaabuu waday u yahay ayuu u noqonayaa shaydaanku bani aadam kasto malag iyo shaydaan baa lala xiriirsan nebigu sala allahu calayh waali wasalam sida uu tilmaamay shaydaankuna xumaanta iyo shartuu ku dhiirigeliyaa malaguna wanaagga iyuu ku dhiirigeliyaa uguna kaalmeeyaa ayb marka qariinka qofka muminka hadda shaydaankiisa iyo isaga legdan baa ka dhexeeya nacam mar xumaan markuu ku dhacba rabbibuu xusuusanaa waa ka toobad keenaya shaydaankii marka arrintaas waa aada buu uga caroonayaa sidaa unbay isku wadaan rasuulka markii la yidhi adigana rasuul allow ma lagula xiriiriyey markaasuu wuxuu yidhi hah waa la ila xiriiriyey walaakinii laakiin aniga aslamu anigu laakiin waa ka nabadgelaa buu yidhi yani qof kastaa shaydaan iyo malag baa la xiriirsan adigana rasuul allo waa ila xiriirsan yihiin laakinii aslamu anigu waa nabadgalay waa ka nabadgelayaa buu yidhi kaas cismada alla siiyey iyo uga nabadgela xadiidkaas marka qaar baa waxay u dabdiyaan walaakin walaakinahu aslama aslama ayay u dabdiyaan waa islaamay aniga kayga marka tafsiirkaas ibnu cuyayna wuxuu leeyahay maya shaydaan shaydaanba haddii la yidhi maba islaamin bahna shaydaannimadu waxay keenaysaa gaalnimo marka hadduu islaamay shaydaan lamaba dheheenba marka wuxuu leeyahay dabdiga saxdaa aslamu waay anaa ka nabadgalay nebigu yihi sal l slam tirmidina saasoo kale uba wariyeyba tafsiirkaa sufyaanna tirmidiyaaba sheegay marka shaydaankan marka qariinka looga dhigay midkaani waa ka adkaana maadaama dikriga alla uu ka dheeraaday shaydaanka daciifka ah ayaa ka adkaanaya markaasuu iskaga yani ku gebi dhaclaynayaa korkiisa wa inahum iyagu yacni shayaadiintu layasuduuna way ka celinayaan hum kuwan owliyada looga dhigoo lala xiriiriyey can isabiili waddada hanuunkay ka celinayaan wayaxsabuuna waxay isu haystaan markaa oo gaaladan bani aadamka ay yani ay u malaynayaan annahum iyagu muhtaduuna kuwa hanuunsan inay yihiin kuwa hanuunsan inay yihiin ayay isku moodaan oo dariiqa ninkaas shaydaanku ka qaalib noqday oo ka adkaaday oo si walba uga adkaaday haddana inuu fiican yahay buu isku haystaa xataa idaa jaa-anaa ilaa an jaa-anaa ilaa ay noo yimaadeen laba yacnii shaydaankii iyo kii lala xiriiriyey qiraa'ada naafic marka waxay leedahay xataa idaa jaaanaa xataa idaa jaa-aanaa marka la yidhaahdo alifu tatniihi baa ku jiro idaa jaa-aanaa ilaa ay noo yimaadeen waay labadoodii shaydaan iyo qariinkii xataa idaa jaa-anaa marka la yidhaahdana yacni markay noo yimaadeen waa iska labadoodiibaa iyo wixii kale oo dhan baa marka loo yaa loo jeedaa xataa idaa ilaa goortii jaa-anaa ay noo yimaadeen qaala wuxuu yidhi kii insiga ahaa yaa leyta alla qoomamo ee beynii aniga iyo wa beynaka bucdal mashriqayni ahaadeena ani adiga dhexdeenna fogaanta qorax soo bax iyo qorax dhac u dhaxayso alla yacni maan kala ahaano maxaan u kala ahaan weyne fabiisa waxaa baas lahaaday alqariinu waday baa baas lahaaday almaqsuusu bidami anta adiga shaydaanka ah waay sidaas u dhahaya walan yanfacakum idin anfici maayo alyawma maanta id goor dalamtum aada dulmi fasheen id marka waa darfun limaa madaa dulmigooda waa soo horreeyey walan yanfacakum idin anfici maayo alyawma maanta id waqti dalamtum aada soo dulmi fasheen idin anfici maayo hee maxaan anfacayninna annakum idinku mushtarikuuna inaad shirka ku tihiin filcadaabi cadaabka dhexdiisa taas waxba idin tari mayso macna aada u weyn baa meeshaan ku jira marka yanfacukumtaan faacilkeeda marka hore jumlada annakum filcadaabi mushtarikuun ay walan yanfacukum ishraakukum ishtiraakukum fi lcadaabi wadaagga aada cadaabkan wadaagaysaan waxuu idiin taraya maanta male marka faacilu yanfacukum waxaanu ka dhignay annadaa iyo waxa ka dambeeyo ayb waa fii maxali rafcin faacilu yanfacudaas meesha marka calaa haadaa marka cadaabka lagu ciqaabay baa wuxuu yahay waxaa laga xarimay oo laga celiyey ruuxu ta-asi qofku haddii dhib uu ku jiro dhibkaasna lala wadaago oo dad kale ay ku jiraan adduunyada marka la joogo xoogaa waa ku nafisaan haddaad laakiin kaligaa dhiban tahay qalbigaad ka cadaaban tahay laakiin marka aada arkayso in lagula dhiban yahay xoogaa yar waa isa sabarsiinaysaayo war hebel iyo hebel iyo hebelba dhibka waa kula qabaane maxaa adiga kaliga u argagaxi baad is leedahay xoogaa marka ta-asigaasi xoogaa yar nafisaa ku jiro kuwani markay qiyaamaha tagaan arrinkaa iyagaa iyadaa marka lama siinayo qalbigooda waa laga tirtirayaa marka cadaab waayo marka wixii marka ay isku sabar siin lahaayeenna lagala teg ruux yacni xurimuu ruu ruuxa ta-asi walidaalika carabta iyo dadka dhan waa yaqaanaan taas khansaa gabadhii la dhihi jirayoo walaalkeed sakhr khansaa gabadhii la dhihi jirayoo walaalkeed sakhr aada ugu calaacali jirtay ayaa waxay tidhi walowlaa kahratu lbaakiina xawli dadka yacni aniga dhinacyadeyda yacni ku ooynaya badnaanteeda haddii lala yahay calaa ikhwaanihim walaalahood ka dhintay ay u ooynayaan eadaad haddii taa lala yahay laqataltu nafsii bay tiri waaba isdili lahay inay isdisho marka maxaa ka hor joogo dad kale oo walaalahood dhinteen ayay arkaysaa marka musiibadaa maadaama ay musiibo weyn ay musiibo ay ku dhacday laakiin dad ay isku sabarsiiso ay haysato ayay iskaga dhaaftay inay isdisho ayb walaa yabkuuna mila akhii walaakin ucazi nafsa canhu bita'asi da walaalkay oo kale u ooyn maayaanay leedahay iyadoo walaalkeed unbaa la weyne walaalkay oo kale u ooyn maayaane laakiin nafsadeyda unbaan marka waxaan ugu tacsiyadaynayaa inaan iyaga ku daydo oo ay igula jiraan waxaas laakiin wax walaalkay la mida ma jiraan ay leedahay aada bay caan ugu ahayd marka walaalkeed sakhr ayay aada gabayo ritha ah ugu gabiyi jirtay ayb marka waxay le yani iyaga marka kuwaani taasaa laga qaaday marka dad badan baa naarta kula jiro haddana nin walbaa tiisa unbaa dhibayso wax ka yacni isku sabar siinayaan ma jiraan macnaha labaad in la yidhaha walan yanfacakum اlyawma id dalamtumta in laga macneeyo annadamu watamani in faacil looga dhigo walan yanfacakum idin anfici maayo attamanii yani tamaniga qoomamada ileeyaalayta beyni beynaka bucdalmashriqayni baa soo hormartay walan yanfacakum walan yanfacakum idin anfici maayo qoomamadu idin anfici mayso alyawma maanta id goor dalamtum aada dulmi fasheen wax ay idiin tarayso maanta male yacnii qoomama waxba idiin tari mayso annakum liannakum idinka inaad tihiin darteed mushtarikuuna kuwii wadaagsanaya filcadaabi cadaabka dhexdiisa haddaan marka walan yanfacakum faacil uga dhigno tamaniga iyo xasrada annakumta waxay noqonaya jumlo tacliil laan baa loo soo qadara marka liannakum laakiin macnaha horaa aada u xeel dheer afa anta tusmicu summa afa anta adiga miyaa tusmicu maqashiinayo assumma kuwa dhagoolayaalka ah adiga miyaa wax maqashiinayo ow tahdii amase yacni adiga miyaa hanuuninayo alcumya kuwa indhahala iyo waman ruux kaana ahaaday huwa isaguba fii dalaalin baadi dhexdeeda ku sugan baadida oo mubiinin cad dhagool adiga miyaa wax maqashiin karo mid indhoolaa adiga miyaa toosin karo tusi karo waddadiisa iyo mid dhumay adiga miyaa hanuun qalbigiisa ku beeri karo gelin karo ma awoodi kartid marka tani tasliya waay warkan yani aayadan dambe nebigaa lagu sabarsiinayaa adiga awooddaas malihida iska daa faimaa nadhabanna faimaa haddii nadhabanna aan kula tagno bika adiga aan kula tagno oon ku oofsanno fa inaa anagu muntaqimuuna kuwii ka aargoosanayaan nahay minhum iyaga ow amase nuriyannaka aan ku tusno alladii kii aan ku tusno wacadnaahum aanu u yaboohnay iyaga intaan ku dayno ood aragto wixii aan u yaboohnayoo in laga guulaysto ay dulloobaan ah fa inaa anagu muqtadiruuna kuwii karayaan nahay calayhim iyaga korkooda awood baan u leenahayoo adoo nool inaan iyaga wax ka qabanno oo aan markaa yacnii aada ka guulaysato oo gacantaada iyo qabdoodaada lasoo geliyo ayb saddexdan aayadba marka sabarsiin baa nebiga ugu suganoo dacwadiisa afa anta adiga miyaa tusmicu maqashiinayo assumma kuwa dhagahala miyaad wax maqashiin kartaa ow amase tahdii adiga miyaa hanuuninayo alcumya kuwa indhahala iyo waman ruux kaana ahaaday huwa isaguba fii dalaalin baadi dhexdeeda baadida oo mubiinin cad waxba kama qaban kartid marka dadkaani haddii shaqaawo ilaahay u qoray faraha ka qaado iska daawo fa imaa nadhabanna fa imaa haddii nadhabanna aan kula tagna bika adiga dahaba ayay ahayd ficil laazima waay haddii laga dhigo mutacadi la rabo in laga dhigo laba si waa looga dhigi karaa ba in lagu gudbiyo mafcuulkeeda fa imaa nadhabanna bika dahaba bihi waa la tegay waay macnaheeda dahaba marka la yidhaahdana waa tegay waay isagaa tegey dahaba bihi waa la tegey sida kalena waa in hamze la geliyo adhaba la yidhaha hamzatu tacadi markaa macnuhu wuxuu noqonayaa fa imaa haddii nadhabana bika aan kula tagno aan kula tagnana aan ku dilno waayo oon ku oofsanno macnaha oon ku oofsanno oon ku dhinsiino fa inaa anagu muntaqimuuna kuwii ka aargoosanayaan nahay minhum kuwan gaaladae madaxa adag ow amase nuriyannaka aan ku tusno adiga alladii kii wacadnaahum aan u yaboohayn aan u yaboohnay waxaa loo yaboohayna marka waa maxay de waxaa loo yaboohay marka in iyaga markaa yacni la cadaabo laga guulaysto fa inaa anagu muqtadiruuna kuwii awoodaan nahay calayhim korkooda fastamsik biladii uuxiya ilayka inaka calaa siraatin mustaqiim haddaba fastamsik qabso oo ku dheg biladii kii qabso oo ku dheg uuxiya la waxyooday ilayka adiga xaggaaga loo waxyooday innaka adiga calaa siraatin jid korkiis ayaad ku sugan tahay jidka oo mustaqiimin toosane waxba yacni ha isdhihin yacnii hawalweline waddo toosan baad ku sugan tahay hay waddadaas ku dheg wa inahu kan lagu waxyooday ee qur-aanka ah ladikrun la sharafun sharaf waayo laka adiga ayuu kuu yahay sharaf iyo waliqowmika qowmkaagiibuu sharaf u yahay wa sawfa mar dambena tus'aluuna waa la su-aali doonaa inay ku camal faleen yaa la weydiin doonaa ay qaateen oo ay markaa u hoggaansameen fastamsik qabso oo ku dheg biladii kii uuxiya la waxyoonayo ilayka adiga xaggaaga ka loo waxyoonayo qabso oo ku dheg inaka adiga calaa siraatin jid korkiis ayaad ku sugan tahay jidka oo mustaqiimin toosan wainahu qur-aankii yani waina aladii yuuxaa ilayka kan lagu waxyoonayo qur-aanka ah ladikrun la sharafun sharaf weeyaan laka adiga ayuu sharaf kuu yahay iyo waliqowmika iyo qowmkaaga uu sharaf u yahay qowmkiisu marka waa quraysh sababtu waa maxay in nebigii iyaga laga soo bixiyo laga dhaliyey luqadoodii qur-aanku kusoo degay beledkoodii laga soo dhex saaray waxbay dadku dheer ay dheer yihiin marka waxaa laleeyahy war sharafuu idin yahay qur-aankan qabsada oo gacanta midig ku qabta nebigii u hiiliya u gargaara haddii kale sharafkaa waa idinka wareega wa ficlan nebigu sala allahu calayhi wasalama markii uu waxyiga iyo lagu soo dejiyo dacwada uu waday meelaha la yskugu yimaado qabaa-ilku usoo bandhigi ayuu isu soo bandhigi jiray kaana yacridu alqabaa'ila calaa nafsihi nafsadiisau qabaa-isha isu soo bandhigi jiro wuxuu dhihi jiray yaa i qaadanayo deegaankiisa i geeyo oon dacwadii ka faafiyaa ilaahayna ajar ou siinayaa fa ina qurayshan qad manacuunii an uballiqa kalaama rabbii aniga tolkay waa diideen inaan kalaamka rabbigay gaarsiiyo dadka way iga hor istaageen sharafkii marka ilaahay siiyey iyagii marka inay qaataan oo ay u hoggaansamaan waa diideen qoraysh markaabaa nebigu uu qabaa-ilkii kale isku bandhigayaa waryaa i qaadanayo ilaa markii dambe ilaahay fadiiladaa uu ku maamuusay uu siiyey qabaa-ishii marka madiino deganayd ee ows iyo khasraj markii dambena quraysh la muquuniyey ee maka marka nebigu intuu ka qabtay magaaladii ay markii dambe marka nebiga gacantiisi intay soo galeen oo markaa uu ku yidhi maadaa tadunnuuna anii faacilun bikum waa kuu yidhi markaa akhun kariimun wabnu akhin kariim markaabuu wuxuu yidhi idhabuu fa antum ulaqaa waxay ka galeen marka inay iska noqdeen dad markaa nebigu iska daayey oo uu markaa yacnii xumaantoodii iyo waxay awal wadeen iyo aan loo qabanin markaa kadib baa marka ay markaa badankood islaameen de markii hore de quraysh dad badan way ka islaameen oo muhaajiriin laakiin haddana nusradii iyo nebiga magaaladii uu ku dhashay waa ka baxay magaalo kale ayaa nebigu sal ll slam laga taageeray laga kaalmeeyey oo diintii laga yacni laga taageeray marka wuxuu leeyahay alle wainahu ladikrun laka adiga ayuu sharaf kuu yahay waliqowmika qoomkaaga laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum oo kale waliqowmika waxaa kaloo lagu macnayn karaa de dadka raacay nebiga sal l slam oo dadkan mu'miniinta qur-aanku sharafu u yahay marnaba qur-aanka dhib uga imaan maayo laakiin haddaan iska dhaadhicinno adduunyadii waa la weynayaa ciriiri bay gelaysaa darteed qur-aankii aan uga dheeraano oo yacni kulamaa qur-aankii la qabsado oo lagu dhego ee lagu dhaqme la qaato ee ciriiriyaan gelaynaa haddii la yska dhaadhiciyo waa dhib waay waana maanta dadka hadda waxay iska dhaadhicinayaan muslimiinta oo waxaa la leeyahy waqtigaani waqti hadadii qur-aan haddaan dhahno toosaan ugu dhaqmaynaa ee maba jiri karnay kuleeyihiin jiritaankaaga adiga ilaahay baa haya soo maha nacam qur-aankiina ilaahay baa soo dejiyey soo koonkana allah maamulo adigaa waxaa lagaa rabaa inaad si sax ah ugu dhaqanto laakiin haddaadan si saxa ugu dhaqmin oo aada iska ku samayso gacantuugaaleysi aada ku samayso oo aada ama sidaad doonto u fasirto amaba aada kaba fogaato markaa yacnii aada marka dhaqankiisii uu kaa xumaado ee adiga markaa iyo kan kale isku lyacni markaa ninkii xoog badan unbay iska noqonayna mashaakil marka annagu aan samaynaynaan qur-aanka rabnaa inaan uga tagno marka innagii baan qur-aanka ku dhaqmaynin sunnadii nebiga si fiican ugu dhaqmaynin haddana cillad waxaan ka dhigaynaa qur-aanka iyo sunnada haddaan ku dhaqanno ciriiri baan gelaynaa baan leenahay ee innagii horta maku dhaqanay si saxa ma ugu dhaqanay yaase sheegay in ciriiri la gelayo suuratu alqasas waxaan kusoo marnay wa qaaluu in natabici lhudaa macaka nutakhaطaf min ardina marka alla muxuu yidhi awalam numakin lahum xaraman aaminan yujba ilayhi hamaraatu kuli shayin qoraysh markii la yidhi war diintii gala waxay yidhaahdeen haddaan hanuunka raacno oon adiga ku yani macaada aan hanuunka raacno waxaan ka baqaynaa in dhulka nala kala dafo meel aan galnaba aan waayno markaasu allah wuxuu leeyahay idinkoo gaalo ah oo mushrikiin ah ayaad xaram aamina haysateen idinkoo gaalaba waa idin nabadgeliyey markaad islaamtaan maa laydinkaga daraa marka kala ma ilaahay uga dari maayan laakiin iyagaa iska dhaadhiciyey oo istusay marka qofku marnaba inuu iska dhaadhiciye maaha wax uu awoodi karo inuu hagrado maaha oo diin yacni qur-aanka uu kaga dhaqmo ayb hadduu yidhaahdo marka qur-aankan siduu yahay haddii loo raaco yaa wax helayo yacni haddii sidaa dadka in badan hadda yani diin haddii siday tahay loo raaco wuxuu ku leeyahay suuqan faa'iidadan tirada badan maba laga soo saari karo wax faa-iidaa maaha baraka darro iyo qaab darro iyo walwal iyo walbahaar unbaa ka ziyaaday maxaa ka ziyaaday maalku maahan taa tirinaysa maaha maalka amniga maahan kan adiga aada ilaahay ugu dhex caasinaysa maaha amniga amnigu haddaad amni ilaahay inta ku siiya aada ilaahay ku caasisa maxaad haysaa marka amnigaasi khasaare iyo qoomamo unbuu kuu noqonayaay maalka haddaad ka dhigta midkan tirada badanoo xaashiyahan badane tirinaysa lacagta ma aha waa kii aad adiga ku dheefsata w kaad ku dheefsanaysana waa midka xalaasha ood sharciga ku iltisaamto wasawfa mar dambe ayaa tus'aluuna laydin su-aali doonaayo maxaa laydinka weydiinaa can xaqihi xaqiisa wa adaa'i shukrihi shukrigiisa inaad gudateen waa laydinka su-aalayaa cabdullaahi binu cabaas baa waxaa la yidhi wuxuu yidhi ana nabiya sal l slama kaana idaa su-ila nebigu wuxuu ahaa haddii la su-aalo liman hada almru bacdaka amarkan yaa iskale maamulka yaa yeelanaya adiga gadaashaa lam yuqbir bishayin nebigu waxba ma sheegi jirin xataa nasalat hadihi alaaya ilaa ay aayaddan soo degtay ilaa ay aayaddan soo degtay oo fakaana bacda dalika idaa su-ila liman haadaa haddii la su-aalo oo la yidhaha yaa iskale arrinkan adiga gadaashaa qaala wuxuu dhihi jiray liquraysh wainahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun waa goormo markii ay marka iyagu qur-aankii qabteen oo ay islaameen oo ay diintii u istaageen de marka al-aimatu min quraysh waa kii nabiga sal l salamna yidhi sharaf baa marka ay ka heleen xadiidkii kalena wuxuu aha laa yazaalu hada almru fii qurayshin arrinkan ka zuuli maayo quraysh dhexdooda inuu yahay maa baqiyatnaani intay laba harto laba hadday harto oo mid qurashi uu yahay kaa qurashiga unbaa marka yaa un yacni talada qabanaya marka iyada lafteeda axaadiidtu waxay tilmaamayaan bacd alaxaadiid maa aqaa intay diinta oogayaan hadday diintii ka tagaanna wuxuu nebigu tilmaamay nin min bani qaxdaan ah in lagu salladi doono ul uu ku kaxaynaya marka yasuuquhum bilcasaa ul ayuu ku kaxaynana marka hadday ka tagaanna waa dulloobayaan hadday hayaanna diinka iyagaa ugu horeeya dadka oo sharaf bay ku helayaan was'l man arslnaa min qablika min rusulina ajcalnaa min duuni الraxmaani aalihatan yucbaduun was'l su-aal man axad weydiye arsalnaa aan dirnay min qablika adiga hortaa aan dirnay min rusulinaa rususheenna xaalay ka mid yihiin ajcalnaa miyaan yeelnay min duuni raxmaani allah raxmaanka sokadiisa aalihatan miyaan yeelnay macbuudyaal la caabudo kuwa oo yucbaduuna la caabudaya miyaan yeelnay bal weydii was-al man arsalnaada sidaa haddaan u macnayno macnaheedu waxay tahay rusushii adiga hortaa la diray bal su-aal ilaahay subxaanahu watacaalaa macbuudyaal iyo aaliha miyuu sameeyey oo la caabudo mayay ku dhahayaan ee see nebiyada loo su-aalayaa waaba dhinteen nebiyadeena nebiyadii way dhinteen sidee nebiga loo dhahayaa su-aal ambiyada arrinkan weydii laba tafsiir baa ku jirto midi wuxuu leeyahay macnuhu waxaa weeyaan wasal man arsalnaa min qablika min rusulinaa waxaa laga wadaa markii la dheelmiyey nebiga ee ambiyada uu tujiyey halkaa uu ku tujiyey caalamulbarsakhna iyaga markaa ay jiri ay joogeen alla laakiin uu nebigiisa u kulmiyey ambiyadaas oo uu salaamay salaanta ka radiyeen oy soo dhoweeyeen markaa ayaa jibriil uu ku yidhi su-aal bal ambiyadii iyo rusushii waa kuwaane macbuudyaal kale bale in ilaahay keyrkii in la caabudo ou faray iyo in kale markaabuu nebigu sal ll ly slam ma su-aalin waayo calaa yaqiinin buu ahaa shaki maba ku jirinba rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyaguna inaynan maya inay inay maya dhahayaanna waa hubay isaguna xaalkiisu sidaaba uba ahaa macnaha kale in la yidhaha was'al man arsalnaa macnuhu ay ka dhigan tahay marka in mudaaf markaa lasoo qadaro oo macnuhu iska noqdo was'al weydii atbaaca man arsalnaa kuwii aan dirnay dadkii raacay oo diintoodii fahmay oo kutubta akrinaya kuwaas weydii in la leeyahay bal in shirki ilaahay amray iyo in kale iyagana de xaqiiqdu waxay tahay ma amrin bay dhahayaan haddaanay marka yacnii laakiin nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam isaga maba uunanba su-aalin waayo marka calaa yaqiinin ayuu ku sugnaa oo ku taagnaa labadaa tafsiir baa marka ay sheegayaan ibnu cabaas wuxuu yidhi lamaa usriya binabiyi sal l l slam nebiga markii la dheelmiyey bacatha allahu lahu aadama wawaladahu min almursaliin oo usoo bixiyey faadana jibriilu jibriil baa ogey ayaa adimay uma aqaama waqaala yaa muxamedu taqadam fasalli bihim waa tujiyey salaadii markuu ka baxay ayaa jibriil ku yidhi nebiga sal yaa muxamed man arsalnaa qablaka min rusulina faqaala rasuulu llahi sal l slam laa as'alu faqad iktafaytu su-aali maayo buu yidhi intaasaan ku deeqtoomay waana zuhri iyo saciid ibnu jubayriyo siday aayadda ku fasirayaan akharu lmufasiriinna waxay yidhaahdeen sal mu'minii ahlilkitaabi ahlu kitaabka mu'miniintooda su-aal aladiina aladiina ursilat ilayhim alambiyaau ambiyada loo diray bal rusushu inay towxiid la timid iyo in kale labadaa tafsiir baa ku jira kan dambayna u badan yihiin mufasiriintu ayb wa macna alamri bisu-aal maxaa laga wadaa marka amarkan su-aal la leeyahay altaqriiru limushrikii qurayshin annahu lam yaأti rasuulu walaa kitaabu bicibaadati gayr اllahi nebiga waa yaqaanaaye mushrikiintii ayaa lagu dhaga hadlayaayo waxaa la taqriiri waxaa korkooda lagu taqriirinayaa rasuul shirki amray inuunan jirin rusushoo dhan towxiid bay amraayeen kitaab ilaahay soo dejiyey oo ilaahay keyrkii hala caabudo ay ku taalna inuunan jirin ayaa dushooda lagu taqriirina ayb labadaa markaa tafsiir baa marka meeshan ku jirta gaalada ahlu kitaabka qaarkood baa waxay yidhaahdaan de annaga nebi nebi moxamed baaba waxaa la yidhi inuu annaga waxna weydiiyaaba la amray marka annaga maba u baahnin bay leeyihiin marka moxamed aayaddan marka shubhay ka dhigtaan oo waxay leeyihin annaga sideebuu moxamed rasuul noogu yahay isagii baaba la leeyahay waxal wax weydii kuwaani marka annagu dad culamo ahoo caalimiinaan nahay waaba ka maarannaa bay leeyihiin isaga su-aashiibay marka waxay ka dhigayaan inay tahay in nebiga wax loo sheegayo wax ka maqan laakiin saa ma ahane nimankan mushrikiinta waxaa la leeyahay war kuwan kale iyaga hadda ahlu kitaabka bal weydiiya iyagaa kitaab akriye yacni bal ogaada yacni inay tawxiidku in rasuul walba uu amri jiray kuwan baaba sheegaya fiiriya ee baahi ou nebiga iyaga u qabo wax u su-aalayo su-aala yacni isticlaam ma aynan ahayn su-aashu ee su-aalu taqriirin weeyaan waxaana lagu kor taqriirinayaa mushrikii quraysh ayb marka jawaabu saxiixa iyo hidaayat lxayaara iyo ibnlqay alimaam ibnu lqayim ibnu taymiya iyo waa ku aaday ugu uga aad bay uga jawaabaan aayaddan shubhada ay aayaddan u qabsadeen qoladaa marka yahuudda iyo nasaarada wasal su-aal man arsalnaa atbaaca man duul kuwooda ku yacni atbaacdooda kuwii raacay arsalnaa aan dirnay ambiyadii rusushii aan dirnay kuwii raacay bal su-aal weliba haddii mu'miniintooda la yidhaha war male idin min qablika adiga hortaa aan dirnay min rusulinaa rususheenna xaal ay ka mid yihiin ajcalnaa ma yeelnay min duuni raxmaani allah raxmaanka sokadiisa aalihatan macbuudyaal yacni miyaan yeelnay kuwa oo yucbaduuna la caabudayo ma aanan yeelin waay marka hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed kolley ramadaanka waxaan filaa usbuuc unbaa ka dhiman usbuuca soo socda marka hala yska nasto ramadaankii iyana halaysaga diyaar garoobo kolleyna dawaad iyo waxbaa laga qaban doonaa fadaa-isha iyo axkaamta iyo wixii marka su-aalo iyo dadka markaa ku jiray axkaamta soonka iyana insha allahu tacaala waa looga jawaabi doonaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu kheyr nagu gaarsiiyo amni iyo barwaaqo iyo caafimaad aan ku soonno ouna siiyo kheyrkiisana ouna waafajiyo bacda ramadaan baan insha allahu tacaala isku soo noqonaynaa haddii alla idmo wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waslm